bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen ciise cabdulle madaale xuseen mataani baa lay dhahaa waayada tan waxaa xaaladda magaalada ama xaaladda puntland oo dhan waxa weeyaan qaabka ay tahay baa doorashooyin baa nagu soo food dheer waxa weeyaan anigu badanaa waxaan ka hadlaa waxa weeyaan waxalaala wixii dowladda la tacalluqa ama siyaasada ama wixii waxa weeyaan dhallinyarada la tacalluqa baan ka hel baan ka hadlaa badanaana maskaxdayda iyo maankayga waxa ka guuxaya badbaadada sidaan dhallinyarada waxa weeyaan u badbaadin lahaa wacyigelinteeda inaan galo sidaas daraaddeed waayadan waxaa soo socda doorasho musharaxiin baa waddankii soo gelaysa waxa weeyaan qof walba waxa weeyaan wuxuu wataa ama qolo walba waxay wadataa musharax ay horay u aragtay oo waxa weeyaan dalkiisa si uu wax ugu qabto ama puntland waxa weeyaan isbedel isbedel baanu rabnaa isbedel si loo helo waxa weeyaan musharax walba waanu soo dhoweynaynaa waxaana leeyaha baaqyana u diraya musharaxiinta waxaan leeyaha waxaa qabanaysaan waa dowlad dowlad ka fiirsada dowlad waxay tahay ogaada dowlad waa shacab waa shacab inaad u adeegtid ma ahan dowlad xaalad kale iyo meel kale inaad geshid ma garateen waxaan leeyahay dowlad markan musharaxiintu khalad baa laga aaminaa war dowladii magoog maahan xoog iyo maroor maahan muran iyo dhawaaq maahan muruq iyo minda maahan madfac iyo gantaal maahan miino iyo qarax maahan keligaa macaash maahan shisheeyahay u maal maahan anigaa u mudan maahan dowladi middaas maahan dowladi maamul iyo murtabad weeye munaad iyo hoggaan weeye shacab iyo musbaax weeye amni iyo maslaxo weeye masaakiinta dhowr weeye mashaariic dhabkeen weeye mahurtiya xisaab weeye goloyaal mug weyn weeye shaqaduna mid tahay weeye kala madax bannaan weeye ha isa soo sharaxin adoo aan aqoon dowladnima waxay tahay ha ku ceeciboobin shimlimaad halgan ku gashay ama aloolan ku gashay waa kaa dhammaanaya laakiin ciddaad la wareegaysid waa shacab weynaha reer puntland ammaankooda iyo xaaladooda iyo dhaqaalahooda baa farta lagaa saaraya waa weeyaan mas-uuliyaddu waa wax qaaliya weeye marka waxaan leeyahay ha laga fiirsado doorashooyinkuna waxa weeyaan waa nagu soo foodseeray si ammaana oo puntland lagu yaqaanay puntland waxyaabaha lagu yaqaano waxa weeyaan doorasho markay galayso iyo xaalad ammaan markay tahay lamber kow baa laga fiirsadaa sidaasaanu ahaanaynaa waxba naga khaldoomi maayaan xaaladdana khayr ilaahay aanugu dhammeeyo ayaga waxaan leeyahay dhallinyaro maanta dhallinyaraa tah waxa weeyaan dalku aduu ku sugaya maanta haddii aad musharaxii soo baxaya ama musharaxii aad doonayso inuu soo baxo maankaagu ka guuxaya ama maskaxdaadu waxa weeyaan lacag iyo reerkayga weeye ku doora adaa ku jabaya adaa ku jabaya meel walba waxaa ka yeelaysa maslax hadday tahay meel fadhi hadday tahay meel siyaasadeed hadday tahay meel waxbarasho hadday tahay kulli waxa la wadeeyahay dalkan dhallinyaraa iskale war dhallinyaradii baa ka seexatay hadda ka seexashadaasi waxay imaanaysaa markaad musharaxii soo baxay ama musharaxii wax qabanayay aad dhinaca kale oo ka eegtid wax kale ku eegtid aqoontiisa ku raac muxuu qabanayaa ku raac muxuu soo qabtay ku raac maxaad ka aragtay ku raac dabeecad ma leeyahay ku raac dhaqan ma leeyahay ku raac dadkan uu mas-uulka ka yahay boqol iyo labaatan dhaqan iyo boqol iyo labaatan dabeecadood bay kala leeyihin mid walba inaad fahantid baa xilka lagugu dhiibaya idinkoo saa ku raacaya saa ku doorto oo saa loolanka iyo halganka u gala xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa qaadeen waa mas-uuliyad waxaa u hadlaysaan waa mas-uuliyad waxaad codka u wadaan waa mas-uuliyad shacabka weynahaas oo reer puntland baa mas-uul ka tihiin codkoodii baad ku hadlaysaan codkoodii baa wax ku dooranaysaan codkoodii baa nili ku aamina yowmulqiyaama xataa waa nili kala xisaabtamaya marka musharaxii aad isleedihiin waxbuu bedelayaa dhaqaale hadday tahay ammaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay siyaasad hadday tahay dhinac walba wuu bedelayaa musharaxaa noo doora bilah calaykum waa inii ducaynaynaa aakhiri iyo adduunba inaad liibaantaan waxa weeyaan nin wanaagsan idinkoo aanna wax kale ku raacanayn wax kale ku dooranayn wax kale ku aadayn waxa weeyaan noo dooraan leeya laakiinse haddaad dhinac kale uga doortaan mas-uuliyadda aan fartayna ka saarno aakhiraan kula xisaabtamaya marka saasaan leeyahay xildhibaanaduna si wanaagsan wax u doorteen shacab weynuhuna waxa weeyaan loolanka ay ku jiraan qof wanaagsan ha noo soo saareen ciddii soo baxdo ilaahay ku guuleeyana mas-uuliyaddaa laa saaray sideed ha uga soo baxdo intaasaan faraya